بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه waxaannu soo wadnay ilaahay subxaana wa tacaala markuu amaakintii muqadasada ahayda ilaahay uu tahiray uu ku dhaartay yaa wixii lagu dhaartay wuxuu ahaa insaankii fii axsani taqwiimin waxaa weeye taagni iyo toosni tan ugu quruxsan ayaa ilaahay ku abuuray markaasaa haddii uu ka faa'iidaysan waayey intaa ilaahay uu siiyey oo aynu sheegnayoo la yidhi waxaa weeye ilaahay wuxuu siiyey subxaana wa tacaala suuratan ugu qurux badan iyo wuxuu siiyey xubno isu wada dheelitiran iyo wuxuu ku qurxiyey cilmi iyo fahmi iyo caqli iyo tamyiis inuu wax kala saarayo iyo inuu hadlayo edeb leeyahay intaa hadduu ku intifaaci waayo oo ilaahay ku talagalku ku talagalay uu ka soo bixi waayo waa inuu ilaahay ku aqoonsado khaaliqiisii uu caabudo markaasuu axsan suurada ayuu ku sifoobayaa jannana uu ku geli lahaaye waxaa weeyaan waxaa loo celinayaa humma radadnaahu asfala saafiliin oo laba macno aan gelinoo qaarna waxay leeyihiin naar buu gelayaa waxaasoo dhan hadduu ku intifaaci waayo waxaa weeye fi daraki alasfali min annaar ayaa loo jeedaa culimmada qaarkoodana waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa siduu sidaa u ahaa yaa humma radadnaahu ilaa ardali alcumuri wuu duqoobayaa duqnimo markuu dhallinyaro ah ka bacdigeed ayuu oday noqonayaa markuu xoog lahaabuu dacfi markuu daciif buu noqonayaa xooggii uu lahaa markaasuu weliba asaasaqayaayo caqligii baa ka tegaya ila aladiina kuwii ma ogiye aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wanaagsan kuwa mu'miniinta ee muttaqiinta ah ee iimaanka iyo camalka saalixa kulmiyey falahum kuwaas waxay iska leeyihiin ajruhum abaalkoodii ayay iska leeyihiin falahum ajrun ajri bay leeyihiin ajrigaasoo hayra mamnuunin ku la gooyey khayrkii ah waxay leeyihiin abaalmarin oo daa'im ah oo joogto ah oon la goynaynin wa huwa aljannatu daaru lmuttaqiin waa jannada oo dadka muttaqiinta ah gurigooda ah bini aadamkii baa lala yaaban yahay marka waa laga jeedsado waxaa li famaa yukadibuka maxaa ku famaa famaa maxaybaa yukadibuka ku beeni siiyey bacdu markaad awooddaas iyo waxaa iyo bayaanka iyo caddidaa iyo dalaa'ishaa markaad aragtay kadib maxaa kaa yeelay kii beeninayo famaa yukadibuka maxaa kaa yeelay kii beeninayo bacdu intaa kadib biddiini abaalmarinta sababta aad u beeninayso maxay tahay markii sidan laguu caddeeyey oo daliilkii iyo burhaantii ay caddaatay in insaankii min nudfatin laga abuuray oo ilaahay tii shakligii ama qaabkii ugu qurux badnaa uu u abuuray oo intaasna ay ku tusayso ilaahay qudradiisa caza wajalla cala albacthi waaljazaa'i maxaa kuugu yeedhaya inaad beeniso yowmuddiinka alaysa allaahu alla miyuusan ahayn biaxkami alxaakimiina inta wax xukunta kii ugu xugun wanaagsan alaysa allaahu aladii khalaqa wa abdaca biacdili alcaadiliina kuwa wax xukumo kan ugu caadilsan xukman wa qadaa'an xugum iyo qado kala bixin iyo faslan bayna alcibaad wa fi lxadiidi waxaa ku sugnaa ana annabiya sala allahu calayhi wasalama nabigeenna idaa qara'ahaa suuraddan hadduu aqriyo qaala wuxuu dhihi jiray balaa ilan waa lagu weydiiye waxaa layidhi alaysa allaahu ilaahay miyuusan ahayn balaa marka wuu yahay wa ana calaa daalika min ashaahidiina markhaati baan ka ahay ayuu dhihi jiray culimmada waxay sheegeen qiso cajab lahoo waxaa weeye nin la yidhaahdo dakara alimaamu alqurtubiyu anna ciisa alhaashimiyi nin ciisa alhaashimiyi la yidhaahdo wuxuu qabay xaas xaaskaana aad buu u jeclaa marka fa qaala laha yowman maalin unbuu wuxuu ku yidhi fa anti taaliqun waad furan tahay talaatan weliba saddex baad ku furan tahay in lam takuunii haddaadan ahayn axsana min alqamari dayaxa haddaadan ka quruxsanayn markaasay wuuna aadna wuu u jeclaa way ka xijaabatay waad i furtee ina kala kaxee bay tidhi wuu murgay aad buu u murgay markaasuu aad u murug aad u daran wuxuu aaday ilaalkhaliifa almansuur wuu u sheegay waxa qabsaday fuqahadii iyo culimmadoo dhan buu isugu yeedhay markaasay kulligood waxay u fadwoodeen kuwii intii meesha timid inay haweentii ka furantay ilaa rajul waaxid nin keli oo min asxaabi abi xaniifa ah yaa isagu iska aamusnaa'un marka fa qaala lahu almansuur ninkii oo mansuurka ah ee amiirka ah wuxuu ku yidhi maa laka laa tatakallamu adigu maxaad la hadli la'dahay fa qaala lahu rajulu wuxuu ku yidhi yaa amiira almu'miniina yaquulu allaahu ilaahay wuxuu leeyahay laqad khalaqna alinsaana insaankii waan abuuray fii axsani taqwiim waxaa weeye toosnaan iyo qaamad midda ugu fiican ayaannu ka abuuray fa laysa shay-un shay ma jiro axsana min alinsaan fa qaala wuxuu yidhi mansuur sadaqta waad run baad sheegtay wa raddahaa wuu u celiyey ilaa sawjihaa ninkaasaa qiil u helay bismi illaahi araxmaan araxiim suuratulcalaq calaq suuraddeeda waxaa weye waa makiya wa aayaatuhaa tisca casharata waa sagaal iyo toban suuraddan suuratu calaq baa la yidhaahaa calaqdana waan arki doonnaaye markii minidii oo raximka lagu shubay ilaahay uu maraaxisha uu marinayo markay mininimadii ka tagto yaa waxay noqonaysaa dhiig oo xinjir camal ah oo jidaarka riximka ayay yay isku malaasaysaayo ay sidaa ugu dhegaysaa sidii caaradii oo kale marka calaqa kaasaa la yidhaahdaa suuraddan waxaa weeye suuratu iqrana waa la yidhaahdaa makay ku soo degtay saddex shay bay ka hadlaysa uu ku bilowday oo nabigeenna ugu bilowday ka labaadna insaanku markuu maal helo siduu u kibrayo ilaahay uu ugu fallaagoobayo tan kalena waxaa weeye qisadii kii shaqiga ahaa ayaanka daraa ee abijahal ah iyo isagoo u diiday nabigu inuu tukado waxay ku bilowday suuraddu ilaahay fadligiisa inay ku bilowda rasuulkiisa kariimka ah moxamed sala allahu calayh wasalam inuu qur'aankan mucjiska ahe waaray inuu ku soo dejiyey oo xusuusiyey biawali nacmaa'i nicmatii ugu horraysay roobkii ugu horreeyey wa huwa yatacabadu rabbahu biqaari xiraa isagoo qaaru xiraa ku cibaadaysanayo waxyigii baa soo degay marka kadibna waxay ka hadashay insaanku inuu xayaatada noloshan markuu xoog iyo dareemo iyo xoolo iyo inuu ilaahay ku fallaagoobayo oo muxuu ahay waajibkii lagu lahaa meeshuu ilaahay kaga mahadin lahaa inuu diiddo nicmadii uu diidayo iyo muxuu ahaayey uu la imaanayo meeshii suuradda waxay ka hadashay abijahal fircawnu haadihi al umma ummaddan fircoonkeedii baa la yidhaahdaa ninkaas fircoon buu ahaa ummaddan oo nabigii u cagajuglaynayo oo ka reebayo inuu ilaahay u tukado isagoo u gargaarayo asnaamtii uu caabudayey suuraddu waxay ku soo khatimtay gaalkaas shaqiga ah inuu ilaahay agtiisa ciqaab uu ka mudan doono hadduu baadidaas uu ku sii socdo nabigeennana waxay fartay inuusan u dheg raaricinine wuxuu goodigiisae wuxuu sheegayeeh inuu ilaahay u dhowaado oo muxuu ahaayey uu sujuudo oo ilaahay caabudo yay ku soo khatintay suuraddu marka waxaa weeyaan sababu nusuulka waxaa weeye ruwiya waxaa la wariyey anna abaajahala alaciin abiijahalkii malcuunka ahaa qaala liasxaabihi inuu yidhi yowman maalin buu wuxuu ku yidhi hal yucafiru miyuu boodhaynayaa oo macarraynayaa muxammadu nebi maxamed wajhahu wejigiisa mu bayna adhurikum idinka isagoo idindhex joogo miyuu maalin walba wejiga dhulka dhigayaayo carrada uu ku sujuudayaa oo uu wejigiisa boodhaynayaa yuriiddu wuxuu ila jeedaa jeesjeeskiisa hal yusallii wayasjudu amaamakum miyuu sujuudaa idinka iyo muxuuha hortiinna qaala waxaa yidhi nacam way jirtaa wuu tukadaa fa qaala wuxuu yidhi marka abuujahalkii wallaata ilaahda laata aan ku dhaartay walcuzaa ilaahda cuza aan ku dhaartaye la in ra'aytahu haddaan muxamed arko yusallii kadaalika isagoo saa u tukanayo la ata'anna waan ku istaagayaa calaa raqabatii qoorta nabigoo sujuudsan yaan qoorta lugta ka saari oo dhulka ku nabi buu leeyahay wala waxaa weeyaan wala ucafiranna waan boodhaynayaa wejhahu wejigiisa fi turaabi fa jaa'a wuu yimid yowman maalin buu yimid fa wajada wuxuu helay rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahayoo yusalli tukanayo fa aqbala wuu soo qaabilay yuriiddu isagoo doonaya an yata'a inuu ku joogsado lugtiisaa qurunka ah calaa raqabatihi nabiga qoortiisaa udgoon inuu lugtaa qurunka ah uu kula joogsado ayuu doonay famaa faaja'ahu minhu kuma soo kadinin ilaa wa huwa isagiioo yankasu maxaa weeye u guranayo calaa caqibayhi dibdib buu u guranayaa oo xataa isma laabi karo oo dibdib buu u caranayaa wahuwa yankisu calaa caqibayhi wayataqii biwejhi gacmihiisana ku gabbanayo fa qiila lahu waxaa layidhi maa laka waxbaan qoorta kaga istaagi baad lahayde adigiibaaba waxaaway khatar galayoo gadaalna u carari gacmahaagana ku gabbanaye eh fa qaala wuxuu yidhi abiijahalkii malcuunka ahaa inna beynii aniga dhexdayda ee wa beynahu maxamed dhexdiisa hadda cid arkaysa ma jirto awoodda iyo qudrada ilaahay fiiri khandaqan god oo min naarin dab ah iyo wa hawlan wax laga cabsado oo hawl ah iyo wajnaxatan iyo garbo fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu uhi low danaa minii hadduu igu ii soo dhowaan lahaa lakhtatafathu almalaa'ikatu malaa'igta ayaa kala dafdafi lahayd cudwan cudwan xubin xubin bay usoouu dafdafi lahayd fa anzala allaahu ara'ayta aladii yanha ayaa soo degay bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku bilaabayaa alraxiimi naxariista caam naxariistay alraxiimi naxariista khaaska ah naxariistay iqra' waa tafsiirkii ugu horreeyey oo ilaahay uu soo dejiyey iqra' aqri nebi maxamedow bismi rabbika rabbigaaga magaciisa ku aqri oo kaalmayso adoo barakaysanayo alladii rabbigaasoo khalaqa abuuray wax walba abuuray wixii uu abuuray waa la gooyey mafcuulkii liyadhaba alcaqlu kulla madhabin baa layidhaha haadaa awalu khitaabin hadalkii ugu horreeyey weeye ilaahiyin oo ilaah loo nisbeeyey oo wujiha loo jeediyey ila annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed awal waxyi oo ilaahay xaggiisa ka yimid oo isaga loo soo jeediyey weye wa fiihi dacwatun ila alqiraa'ati waalkitaabati waalcilmi awal dacwo oo la isu soo jeeday waxay ahayd in waxna la aqriyo waxna la qoro waxna cilmina la yeesho fa in liannahu kuwaasi shicaaru shicaaru diini alislaam diinu islaamka shicaarkeedii weeye waxaa weeye waa astaanteedii iqra' aqri yaa maxamed alqur'aana qur'aanka aqri mubtadi'an adiga oo bilaabayo wa mustaciinan adigoo kaalmaysanayo bismi rabbika rabbigaaga magiciisa aljaliili ee weyn alladii allahaasoo khalaqa abuuray jamiica almakhluuqaati makhluuqaadkao dhan buu abuuray wa awjada jamiica alcawaalim caalamkanoo dhana isagaa ehaysiiyey huma fasara alkhalqa khalqigii buu ilaahay uu sii cadcadeeyeyoo tafkhiiman lisha'ni alinsaani insaankaa la weynaynayaa makhluuqaadkaasoo dhan waxaa lagala soo dhexbaxay fa qaala ilaahay wuxuu yidhi khalaqa alinsaana insaankii allah abuuray min calaqin xinjir buu ka abuuray ay khalaqa haada alinsaan insaankan albadiici shakli oo qaabkiisa uu qurux badan yahay alladii huwa ashrafu almakhluuqaati makhluuqa inta ilaahay abuurayna ugu sharaf badan min alcalaqati calaqadaasaa laga abuuray wa hiya duudatu sagiira waxaa weeye waa waa dixiri yar waxaa weeye xayawaan manawi baa la xayawaan manawi ayaa lagu yidhaahdaa ama waa dixiri yar waqad ahbata tibu alxadiis wuxuu sugay ana almaniya manida aladii khuliqa minhu linsaanu muxtawin wuxuu koobaa calaa xayawaanaatin xayawaan baa ku jira wa diidaana sagiira laa turaa bilcayni wa inamaa turaa waxaa lagu arki bilmajhari daqiiq baalkan oo lagu fiiriyo dhiigga lagu lagu baadho kaa unbaa lagu arkayaa kaa ayaa lagu arkayaa waxayna leedahay inna lahaa ra'san wa danaban fa tabaaraka allaahu axsanu alkhaaliqiina ilaahayga yaa yaa khayrkiisu batay oo sarreeya intii wax abuurtay ugu ugu- ugu wanaagsan insaankii waa la sharifayaa isagaa muxuu ahaayey ayaa ya- yaa laga soo qaatay waalcalaqatu qadca- qidcatu min damin radbin waa qidca oo dhiiga oo qo- waxaa weeye oo qoyan weeye sumiyat bidaalika liannahaa taclaqu waxay ku dhegaysaa lirutuubatihaa bimaa tamuru calayhi waxay martay yay ku dhegayo way ku faafi waxa marka meesha ay hadda ku dhegtayna meel kale ma ahee waa raximkii hooyada markay minidii ilaahay uu abuuri rabo oy minidnimadii ka baxdo yay dhiiga xinjira ayay noqon markaasay waxaa weeye derbiga raximka ayay isku malaasi waxaa waqad dalla calaa kamaali karamihi annahu callama alcibaada maa lam yaclamuu alladii allaha callama baray bilqalami in qalam wax lagu qoro callama alinsaana insaankii wuxuu baray maa lam yaclam wuxuusan garanaynin hadda ka hor khadka sida wax loo qoro wuu baray kitaabada sida loo qorona wuu baray oo qalamka wa callama albashara maa lam yakuunuu yacrifuunahu wax ayna aqoonin oo culuum iyo macrifo wuxuu ka bixiyey jahligii ilaa nuuri alcilmi buu u saaray fakamaa callama subxaanahu biwaasitati alkitaabati bilqalam faina waxaa weeye fainahu yucallimuka wuu ku barayaa bilaa waasitatin wain kunta ummiyan laa taqra'u walaa taktubu nabigana ilaahay baa baray xataa isaga oo waxna aan qori aqoonin waxna aan muxuu ahaayey aan aqrin aqoonin biwaasitati alkitaabi bilqalam taasaa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa nabigeenna ayuu baray waxaana ognahay umuurta haddii aan wax la qoraynin oo ayna kitaabo ahayn walowlaa kutubullaahi almunazala ilaa bilkitaabati walowlaaha mastaqaamad ma ayna toosteen umuura adunyaa waddiin maxaa yeele wax walba meel baa lagu qori waa la halmaami lahaa cilmigii baa sidaa lagu tadawurani a- aayaadkan oo shanta ah waxaa weeye kuwii ugu horreeyey oo qur'aanka soo degay kamaa habata fi sixaax axaadiista saxiixa sida ku soo aroortay ana anabiya sala allahu calayhi wasalam nabigii ilaahay nasala waxaa ku soo degay nabigeenna calayhi almalaku melagii baa ku soo degay wa huwa yatacabbadu isagoo ku cibaado falanayo bigaari xiraa faqaala qra' faqaala wuxuu ku yidhi iqra' aqri faqaala nabigeenna wuxuu yidhi maa ana biqaari'in anigu waxba ma aqriyo ilaa xadiisku uu ka dhammaaday ibnu kathiir wuxuu yidhi awalu shayin nazala min alqur'aan haadihi alaayaatu almubaarakaatu wa hunna awalu raxmatin naxariistii ugu horraysay weeye oo raxima allaahu biha alcibaada addoommaha uu ugu naxariistay wa awalu nicmatin nicmatii ugu horraysay weeye ancama allaahu biha calayhim uu ugu nicmeeyey wa fiiha atambiihu waxaa laisku baraarujinayaa insaankii in laga abuuray calaq iyo ilaahay karaamayntii uu karaameeyey insaanka oo uu baray waxuusan aqoonin oo haddana uu ku sharifay cilmi iyo iyo waxaa weeye waalqudra aladii imtaaza bihi aadam cala almalaa'ikati malaa'igta wixii uu kaga hormarayba wa callama aadama alasmaa'a kullahaa ayay ahayd kallaa baa lihi marka intaasaa waxyigii ugu horreeyey ayuu ku dhammaaday alle wuxuu idhi kallaa waxaa weeye ha ka joogsadeen ama tani waaba xaqan bay ku fasireen ina alinsaana layadqaa wuu wuu qooqayaa kallaa ay xaqan waxaa xaq ah ina alinsaana bini aadamkii xuduudi iyo seerihii wuu ka tallaabayaa duqyaan iyo kibir waxaa weeye hawadiisa ayuu raacayaa ilaahay buu isku kibrinayaa oo muxuu sidaa u yeelayaa an ra'aahu inuu is arkay istaqhnaa inuu deeqtoomay min ajli an ra'aa nafsahu haniyan oo uu ahaaday nin xoolo iyo maal u saaxiiba markaasuu batar iyo kibir iyo inuu wax u goodiyo markaasaa lagu- yu- yuusa- yu- yu- sidaas ayaa lagu arkay an ra'aahu istaghnaa inna ilaa rabbika rabbigaaga intii ka ayaa insaankiyow alrujca meesha loo laaban ina rabbika ayuhannaas almarjicu waalmasiir acmaashaadana wuu kugu abaalmarin doonaaye kibirkan iyo waxan iska daah mufasiriinta waxay yidhaahdeen haadihi alaayaatu ilaa aakhiri suura nasalad waxay ku soo degtay aayaadkan waxay ku soo degeen ninka la yidhaahda abijahal ayay ku soo degeen aayadahan fii abijahal ayay ku soo degeen bacda nusuuli sadri suura bimuddatin طawiila wadalika ana abaajahal kaana yadqaa bikahrati maalihi maalkiisa faraha badan buu ku qooqi jiray wa yubaaliqu fii cadaawati rasuulna wuu ku mubaaliqoon jiray waalcibratuna bicumuumi lafdi lafdiga caamnimadiisa weeyee laa bikhusuusi sabab sababka un lama agjoogayo wax alla wixii sidiisoo kale ah oo xoolo ama madax ama maal ku kibro unbay ku dhacaysaa ara'ayta ma aragtay bal la yaab alladii kii yanhaa reebayo cabdan addoon ilaahay waa waxaa waxa ugu sharaf badan weeye oo ilaahay uu kugu tilmaamo waxaa weeye idaa sallaa haddii uu tukado waxaa weeye bal ka warran baa layidhi kaas alladii yanhaa cabdan min cibaadillaahi can isalaati caqligiisu qiimo darana oo waxaa weeye qaab darana oo muxuu u socdaa baa la leeyahay oo sida ay u foolxun tahay ayaa la tusayaa mufasiriinta waxay isku waafaqeen addoonkaa la sheegayo inuu nebi moxamed yahay wa ana aladii nahaahuna inuu huwa laciinu abijahal yahay markii uu yidhi lain ra'aytu muxammadan yusallii la ata'anna calaa cunuqii baan ku istaagayaa an ra'ayta bal ka warran in kaana hadduu yahay addoonka ilaahay cala alhudaa bal hadduu hanuun ku sugan yahay ka warran wahuwa nebiyu sala allahu caleyh wasalam uu talaadda u diidayo isagaa hanuunsan oo jidkii ilaahay ku taagan ow amara kii farayo uu yahay bitaqwaa ilaahay ka cabsigii waxaa weeye ikhlaas iyo tawxiid oo dadka ugu yeedhay hanuun iyo rashaad sidee baad u canaananaysaa ood uga celinaysaa maxaa ayuha alhabiyu aladii tanhaa can haadihi man haadihi awsaafuhu qof ay tilmaamihiisa sidan tahay cabdun lilaahi addoon ilaahay mutiicun oo ilaahay ateecayo muhtadin oo hanuunsan muniibin oo ilaahay u noqonayo daacin ila alhudaa hanuunka ilaahay ugu yeedhi iyo warrashaad wamaa acjaba haada huma caada alkhitaabu alrasuula sala allahu alay faqaala wuxuu yidhi an ra'ayta ka waran in kadaba hadduu kaasi beeniyey oo watawallaa uu jeedsaday akhbirnii yaa maxamed in kadaba bilqur'aani hadduu qur'aankii beeniyey wa acrada can iliimaani iimaankiina uu ka jeedsaday alam yaclam miyuusan ogeyn kaa shaqiga ah bianna allaaha alla yaraa inuu arkayo miyuusan ogeyn oo axwaashiisoo dhan uu daalacanayo oo markaa laga abaalmarinayo miyuusan ogeyn kallaa ha ka joogsada baa layidhi lain lam yantahi hadduu reebtoomi waayo waa abujahale baadidiisa hadduu ka reebtoomi waayo iyo waxa uu ku kacayo lanasfacan waan jiidaynaa binnaasiyati foodda ayaannu qabanaynaa naasiyatin food baannu qabanaynaa kaadibatin oo beenaaley ah khaati'atin oo dembi badan kathiiru dunuub ayaan qabanaynaa ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu inuu beenaalo yahay uu dembiina yahay oo kaadib khaatica inuu yahay ayuu ilaahay ku tilmaamay subxaana wa tacaala falyadcu ha u yeedho naadiyahu ahla naadiihi walyantasir bihim gargaarna ha ka codsado sanadcu waxaanu u yeedhi doonaa buu idhi azabaaniyata azabaaniyata zabaaniyada nadcu khasanata jahannam jahannamo kuwa ka adeego almalaa'ikatu alghilaadu shidaad ayaannu u yeelaynaa ruwiya waxaa la weriyey anna abaajahal marra wuu maray cala annabiyi sala allahu caleyh wasalam nabiga ilah wahu yusallii cinda almaqaam fa qaala wuxuu ku yidhi alam nanhaka war miyaanan kaa reebin can haada yaa maxamed fa aqlada lahu rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay miyuu ka gabbanayaa alqowla qowlku ku adkeeyey fa qaala abujahal wuxuu yidhi biayi shayin baad tuhadinuduni aad iigu cagajuulaynaysaa yaa maxamed wallaahi innii aniga la akharu ahlaalwaadi waadigan oo maka ka ugu badan baan ahay naadiyan xagga dadka fa anzala allaahu ilaahay wuxuu soo dejiyey falyadcu naadiyahu waxaa weeye ahlanaadiya ha u yeedho sanadcu zabaaniyata annaguna waxaa malaa'igta aad adag ee ka adeegto naarta ayaannu u yeedhaynaa kallaa laa tutichu ha adeecin baa layidhi haada alfaajira yaa maxamed waxa uu kuugu yeedhayo wasjud adigu sujuud waqtarib ilaahay u dhowow salaadaada iyo sujuuddaada daa'im ilaahayna u dhowow filxadiidi nabigeenna xadiidkii waxaa ku sugnaa aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi addoonka ilaahay wuxuu ugu dhow yahay min rabbihi rabbigiis wahwa saajid dhowaanta xaggay ka imaan marka waxaa weeye bini aadamka ilaahay wuxuu ku caabudo waxaa ugu fadli badan sujuudda maxaa yaele bini aadamka xubintiisii ugu sharaf badnayd oo wejiga ah oo qofka kibirsan uu madaxa iyo sanka iyo wejiga uu taago meeshii ugu sharaf badnayd yaa dhulkii dadka lugihiisa iyo cagihiisa ay marinayeen halkaasuu ayuu wejiga dhigayaa marka aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajidun waa isagoo sujuudsan bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu alqadri suuratu lqadri weeye tanna suuraddan waxaa qadr sharafta suuraddeedii makiyatun makay ku soo degtay waxay ka sheekaysay iyadana qur'aanka cadiimka ah markii uu soo degay iyo can fadli leylati alqadri inay habeenaha iyo iyo bilahaba ay ugu fadli badan tahay limaa fiiha waxa ku sugan oo min alanwaari anwaar ah anwaar nuuryaal iyo waatajalliyaati alqudsiya iyo ilaahay oo dadka u tajallinayo iyo wanafaxaati alrabbaaniya intaasoo dhan ayay kulansatay allah caza wacalaa calaa cibaadihi takriiman linusuuli alqur'aani alcadiim waxaa weeyaan qur'aanka ayaa soo degay almubiin kamaa taxadadat can nusuuli almalaa'ikati alabraar xataa tuluuci alfajri waa habeen aad u qiimo badan oo khayrun min alfi shahrin ilaahay wuxuu idhi subxaanah wa tacaala innaa anzalnaahu waan arki doonnaaye qur'aankii waan soo dejinnay fii leylati alqadri habeenka sharafta leh ayaan soo dejinnay oo waxaa weeyaan waxaa laga soo dejiyo lowxulmaxfuudka markaasuu beytulciz oo samaa'u dunyaa ku yaallo ayaa la soo dhigay saddex iyo labaatan sano yay kolba siday wax u dhacaan ayay soo degaysay marka ilaahay wuxuu idhi innaa annagu anzalnaahu fii leylati alqadri naxnu anzalnaa haada alqur'aana almucjiz fii leylati alqadri baan soo dejinnay leylata sharaf baa loo jeedaa mufasiriinta waxay yidhaahdeen summiyad waa loo bixiyo waa lagu magacaabay leytal qadri waa licidamihaa weynaankeeda iyo wa qadrihaa qadarkeeda iyo wa sharafihaa waalmuraadu biinzaali alqur'aan waxaa looga jeedaa inzaaluhu min allawxi almaxfuud ayaa laga soo dejiyey ila samaa'i ddunyaa huma nazala bihi jibriilu ila alardi fii muddati halaati wa cishriina sana kamaa qaala bnu cabbaas anzala allaahu alqur'aana wuu soo dejiyey ilaahay jumlatan waaxidatan hal jumla iyada uu soo dejiyay min allawxi almaxfuud ayuu ka soo dejiyey ilaa beyti alcizati min asamaa'i ddunyaa huma nazala wuu soo degay mufasalan isaga oo lagu kala bixiyey bixasabi alwaqaaci dhacdooyinka siday kolba yihiin fii halaati wa cishriina sana calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey nebi maxamedow maa leylatu alqadri leylatulqadri maxay tahay tacdiimun wa tafkhiimun liamrihaa amarkeeda ayaa la weynaynayaaye maxaa ku ogeeyey leylatulqadri wa sharaf waxay tahay wa haadaa calaa sabiili atacdiimi lahaa watashwiiqi likhabarihaa ay ayu shayin buu yabluqu cilmuka maxaad ka og tahay weeye huma dakara wuxuu sheegay ilaahi fadlahaa habeenkaa fadligiisa fii halaati awjih saddex shay baa lagu sheegay fa qaala wuxuu yidhi leylatu alqadri leylatulqadriga khayrun way ka khayr badan tahay min alfi shahrin kun sano waxaa weeye min alfi shahrin kun bilood min alfi shahrin waxaa weye kun bilood bay ka khayr badan ay leylatu alqadri fi sharafi waalfadli khayrun min alfi shahrin kun bilood lima ikhtasat bihi min sharafi inzaali alqur'aani alkariim qaala almufasiruuna waxay yidhaahdeen alcamalu asaalix camalka wanaagsan oo fii leylati alqadri la sameeyo khayrun wuxuu ka khayr badan yahay min alcamali camalka oo fii alfi shahrin kun bilood la sameeyo oo laysa fiiha leylatu alqadri uuna ku jirin waqad ruwiya waxaa la wariyey ana rajula nin yaa xamala silaaxa hubka ayuu qaaday wa jaahada fii sabiili illaahi yu alfa shahrin ayuu jihaaday facajiba rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay ayaa la yaabay iyo waalmuslimuun wa tamannaa rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam liummatihi buu u tamaniyey fa qaala wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigayow jacalta ummatii waxaad ka dhigtay aqsara alumami acmaaran xagga cumriga iyagaa ugu cumri gaaban wa aqaluhaa iyagaa ugu yar acmaalan xagga acmaasha fa actaahu allaahu ilaahay wuxuu siiyey ummaddii leylata alqadri buu siiyey wa qaala wuxuu yidhi leylatu alqadri khayrun way ka khayr badan tahay laka adiga iyo weli ummatika ummadaadaba min alfi shahrin jaahada fiiha daalika arajul qaala mujaahid wuxuu yidhi camaluhaa in la camal falo wa siyaamuhaa la sooma yahay maalinteedii wa qiyaamuhaa habeenkeedan la taagan yahay yaa khayru min alfi shahr haadaa huwa alwajhu alawalu min fadlihaa tuma qaala wuxuu yidhi tanazalu almalaa'ikatu malaa'igta ayaa soo degaysa iyo waaruuxu iyo malakuljibriil yaa fiihaa soo degaysa malaa'igta iyo malakuljibriil baa fiihaa habeenkaa sharafta badan dhexdiisa soo degaysa biidni rabbihim ayay ku soo degayaan min kulli amrin amar kasto tatanazalu almalaa'ikatu wa jibriil ila alardi fii tilka alleylati rabbigooda amarkiisa min ajli kulli amrin qadarahu allaahu wa qadaahu oo sanada uu qadaray ilaa sano laga gaaro wa haadaa huwa alwajhu athaani min fadlihaa wawajhu athaalith qowlahu tacaala hiya salaamun waa nabadgeliyo salaamun hiya nabadgelyo weeye xataa matlica alfajri ilaa uu salaadu ay ka barido waxaa weye salaamun min awali yowmaha ilaa tuluuci alfajri tusallimu fiiha almalaa'ikatu cala almu'miniin mu'miniinta ayay salaamaysaa walaa yuqadir lahu fiiha ila alkhayra waasalaamata nabadgelyo ayuu ilaahay u qorayaa libani linsaani hada wbilaahi towfiiq